allaha u naxariistee faysal salaad samow wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada aadka u firfircoon ee dalka gudihiisa wax ku bartay sidoo kalena kasoo shaqeeyey horumarinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada iyo ardayda haatan ku jira waxbarashada faysal waxa uu ku dhashay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideedii wuxuu ka mid ahaa qoys ka kooban afar iyo toban ruux marka lagu daro hooye iyo aabe waxbarashadiisii aasaasiga ahayd sida dugsigii hoose dhexe iyo sare waxa uu kusoo qaatay magaalada beledweyne sidoo kale sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayuu ka baxay jaamacadda soomaaliya xarunteeda magaalada muqdisho kuliyadda maamulka iyo ganacsiga faysal marka laga soo tago waxbarashadiisii wuxuu sidoo kale haatan uu ka shaqaynayey waxbarista ubadka soomaaliyeed ee soo baxaya wuxuu ahaa macalin wuxuuna ka mid ahaa macalimiintii ugu horreysay ee loo qaatay barnaamijkii aada dugsiyada gooto ischool wuxuuna macalin ka ahaa afartii sane ee ugu dambeysay dugsiga yaasiin cismaan ee ku yaala degmada boondheere xasan jimcaale cadaan oo ah maamulaha dugsiga yaasiin cismaan ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in faysal uu ahaa macalin firfircoon oo dabeecad wanaagsan leh sidoo kalena xiriir fiican la leh macalimiinta ay wada shaqeeyaan iyo ardayda iskuulka inuu yahay nin ku wanaagsan bulshada dhaqanka ku wanaagsan macaamilka macalimiinta iyo ardaydaba waxaa kaluu ahaa marka baraagii lasoo baxo nin aada u firfircoon oo dadaal badan oo ilmaha maadaama gelin dambe aan shaqaynaynay salaada casir ku haga oo yidhahda salaada dukada oo masaajidka u qaybiya wiilashiiya gabdhaha allaha u naxariistee faysal salaad samow wuxuu ahaa shaqsi mar kasta waqtigiisa ugu badan ku bixiya dhiiragelinta dhallinyarada sidoo kalena ku dhiirageliya inay waxbartaan wuxuu aasaasay xarunta tababarada iyo horumarinta ardayda soomaaliyeed taasi oo ka shaqaysa kobcinta aqoonta dhallinyarada labadii kun iyo lix iyo tobankii allaha u naxariistee faysal aabihii salaad samow iyo wiil ay walaalo yihiin ayaa maleeshiyaadka al-shabaab waxay ku dileen magaalada beledweyne ayagoo sidoo kalena halkaasi ku dhaawacay wiil kale oo ay wada dhasheen faysal siddeed iyo labaatankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobankii wiil kale oo la dhashay faysal oo lagu magacaabi jiray bilo salaad samow ayaa maleeshiyaadka al-shabaab waxay ku dileen qarax ay ka geysteen hoteelka naasaha bloodlaba ee magaalada muqdisho labayo labaatankii diseembar labada kun iyo sideed iyo tobanka oo shalay ahayd al-shabaab waxay qarax ku dileen allaha u naxariistee faysal salaad samow ka hor inta uusan geeriyoon faysal waxa uu ka badbaaday qarax al-shabaab ay ka geysteen meel u dhow tiyaatarka qaranka kadibna waxa uu tegay isaga oo nabad qaba dugsiga uu macalinka ka ahaa ee yaasiin cismaan wuxuuna bartiisa facebooka kusoo qoray inuu ka badbaaday qaraxa laakiin waxa uu ku geeriyooday qarax kale oo al-shabaab ay ka geysteen meel u dhow dugsiga uu ku sugnaa ee yaasiin cismaan ehelada marxuumka iyo maamulka iskuulka uu ka shaqaynayey ayaa inoo sheegay in allaha u naxariistay faysal oo isku diyaarinayay sanadka cusub inuu guursado iyadoo loo doonay gabadhii uu guursan lahaa waa kan macalin xasan jimcaale cadaan oo ah maamulaha dugsiga yaasiin cismaan oo arrintaasi ka hadlaya haddana wuxuu inoo sheegay oo uu nagu baraarujiyey inuu mar dhow guursan rabay oo haddii la yidhaahdo fasaxa sanadugsiyeedkan hadda oo la qaato oo teramka inuu rabo inuu guursado arrintaas waa maqaali nagu aaday oo waxaa taa macalimiinta ka maqalay inoo sheegeen oon asi afkiisana ka maqan laakiin in adeerkiis gabar siiyey oo guursan rabay xilligan oo
maaida muxiudiin dhiblaawe warbaahinta qaranka muqdisho